hadda qaliilka dumarka soomaalida marka loo fiisho cadada markii hore waagi hore iyo hadda haddaa qaliilka badanaysa laakiin dhamaanshahaasi ma aha kala baro dar laakiin ilkii tigarka laga dhigay boqolkiiba hal ay ka ahaan jireen bay hadda waxay ka noqdeen boqolkiiba labo sababaha keeni karta ugu badan nabadda waxaa waaye nafaqa darada aada u badan hadda waata iyo dadkii oo aanan dhakhaatiirta ku xidhnayn wacyiga nafsadnimada aan ogeyn niyada guryaha ku seesho inta badan dadkaasaa dhibaatada ku dhacdaa maana inta badan oo caadigu caadeen bay u dhalaan waatahi ma waxaa jira waxyaabo keenaya ama kalifaya in isbedelkaasi uu yimaado doctoreso Ay, waxyaabo keenayaa ma jiraan sababtoo ah waxaa la ogyahay waxaa la ogyahay caqabada sababta inay ku imaan karta ama ilmaha oo ka weyn meesha ay soo maraayeen ama nabadkiioo caqabad ku dhacday ama hooyada maskaheeda basma waxaan dhihaynaa soomaalida markii hore eh, gabdhahaasi maskahooda aada bay u waaweynaayeenoo hadda iska yaryaraadeen ma dhihi karno laakiin international stonka gabadha markay yartahay kiritaankeeda inta waxay waxay kasoo qaadataa markii ay yartahay kiritaankaas hore laga yaabee inay caqabad kaga timaado gabadha kiritaankeeda midda kale waxaa waa hooyada waxaa laga yaabaa inay aneemi tahay inay awooda ku doolataba lahayn waxyaalahaas oo baycadda aan ku ugu heeransanaad ogtahay soomaaliya inay hadda hawadeeda iyo meel walbaba sun laga buuxsado xanuuno badan aan la ogaan jirin inuu hadda nagu soo bateen waata waxyaabaha inuu sigarka ka bato sababtaasaa keenaysa dhakhaatiirta caafimaadka ee caalamiga eh, waxay sheegaan ama warbixintii ugu dambeysay ay soo saareen waxay ku sheegeen in waxyaabaha eh, ugu waaweyn ee arrintan kalifi kara ay ka mid tahay in qofka dumarka markay uurka leedahay la kulanto xaalad welwela marka arrimaha sidoo kale soo macquul ma aha inay sababi karaan waxyaabaha caafimaadka la xiriira waxaa kuu sheegay masuulka hadda nafaqada hooyooyinka sanadka uur kale aada bay u hooseysaa sababta keenaysana inta ugu badan waxaa hooyadu iyadaa guriguna ku shaqaysa jimaaxina ku shaqaysa waata sababta ugu badan hooyadiga taas hooyooyinka gurigeeda iska fiirso loo shaqaynaya waayarta waata marka in hooyada aysan nafteedaba ku warqabin oo ay sika ay ku- ay maxaa la dhahaa ay ciyaalkeedi keliya ay ku mashquulsan marka markay foosha timaadana awood ma leh ay ku soo dhasho waa tahay ditoreyso maadaama arrimahaada aad ku dhex jidho oo wax badan oo xoog aad ka hayso maxaad ku qiyaasi lahayd een, sare u kaca ama een, tirada ku saayiday een, dumarka qallinka lagu sameynayo eh, heerkii waagii hore ay joogtay garabka waxaa keenaya hooyooyinka inta badan lama xiriiran karo nina caafimaadka sababta keenaysa hooyada markay urka leedahay haddii lala socdo oo ay afartii jeer ee standardka u ah ay caafimaadka ay noqdo waxaa la ogaanaya caqabada hooyada kusoo socota iyadoo aanan dhalin ayaa waxaa loo sheegaya cillad inay ku jirto hadday tahay hooyada awoodakadooda maskaxdooda waa laga qaadaya haddii la arko ilmaha xawligooda inuu soo gufurayana waa laga hortagaya marka sababtid la-aan inaanay hooyadu marna ay la xiran xarunta caafimaadka si ay u hesho macluumaadka taasina waxaa keentay hooyadu oo aan waqti u haynin inay Eh, tusaale ahaan tobankii sano ugu dambeeyey ama shantii sano ugu dambeysay haddii aanu tusaale usoo qaadano een, maxaa iska bedelay baa la dhigi karaa tirada een, haweenka ilmaha lagu qalay
marka sideedaba qalliinka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qalka ah wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qalka oo lagu yaraan karo lagu dhimashada hooyada haddii hooyada ay isku dhiban tahay ma ahan in la muxuu ahaa la kordhiyo in la in badato caqabada foosha oo ay hooyada ku dhacdo dhifoosha kabacdi ama dhigibax ama isku furan waxyaabahaas inay ku dhacaan marka qalliinka wuxuu ka mid yahay mid ka mid ah maareynta hooyada uurkan hooyada haddii u dhalinaysa sida caadiga ah sida kale oo lagu dhalin karaa waa qaliin qaliinkuna ma aha inay hooyada ka maanacayo inaysan ur kala qaadi karin ma aha inuu ka maanacayo inaysan dhalmadana dhalaynin waa la qali karaa waana dhali kartaa insha ilaaha iyadoo la qalay bay mudani caadi bay u dhali waa tahay dhibaa la qalay sababbaa loo qalaa waa tahay ditoreyso dhibaatooyinka ka dhalan karaa eh, markii qofka dumarka lagu qala ilmaha eh, ay umusho kadib dhibaatooyinka ay la kulmi karto een, maxaa ka mid ah hoos ka dhashay hooyada caadiga u dhashay oo sida caadiga u dhashay iyo hooyada la qalay xusin kala duwana labaduba waxay waxaa weeye waa ku dhaw- waa gaa- maareynta hooyada marka la dhalanayay ama inay ku dhasho sida caadiga ah ama in la qalo wax differenceya u dhexeeya mudda wax dhibaata ah hooyada loo kulmin karnin